haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ay si wada jireen oo la socodsiinayaan caashe ibraahim aadan iyo weliba nuur xasan nuur
wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan nuurabal dhinacaaga ayuu yaallay soo qabo waa mahadsan tahay caasha dhambaalka ugu horeeya ee aan barnaamijka ku furi doono waxa uu naga soo gaaray cabdiraxmaan macalim ibraahim aabo macalim ibraahim iyo hooyo xaawo mahad islow faadimo macalin iyo hooyo xabiibo xasan aabo cabdi cusmaan iyo adeer cabdirasaaq cabdi dhammaan reer macalim ibraahim iyo reer awoowe cabdi cusmaan oo kala jooga baydhabo muqdisho nairobi iyo tuulada yaaqbari weyne waxa ay halkan hambalyo iyo bogaadin ay hawada ugu marinayaan maxamed cabdi cusmaan iyo juwayriya cabdi nuur oo ku aqalgalay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd saddex iyo tobankii bisha novembar waxaan u rajaynaynaa in uu lamaanahaasi alle kala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caano isku waara ayaanu leenahay aamiin waa tahay dhambaalka dhankayga ugu horeeyana toddobaadkan waxaa lagu soo bilaabay salaan kadib annaga oo kale ah hooyo saciido ismaaciil xasan nuur hooyo sacdiye ismaaciil xasan nuur abti cabdinuur ismaaciil xasan saciido ismaaciil xasan maxamed cabdulaahi cismaan amaal muuse faarax jabshe maxamuud axmed cabdi cigaal iyo ayeeyo maryan ashkir caade iyo faadumo jaamac aar iyo dhammaan reer jaamac aar nuuro maryan khadiijo sucdi bashiir cabdulqaadir cabdicasiis iyo sidoo kale waa la yidhi waxaa diraya eedo jamaad jaamac nuur iyo axmed jaamac nuur iyo yoolax jaamac nuur iyo aamine xasan cabdi bishaar ismaaciil barrow iyo mukhtaar bishaar ismaaciil iyo ruqiyo maxamed cawliyahan baa la yidhi oo dhammaantood kala jooga daafaha caalamka waxay hambalyo aroos u dirayaan cabdirasaaq cabdiraxmaan buulle biixi iyo najax yuusuf jaamac nuur oo arooskoodu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qabana rabbi haydinka la siiyo wiilii caano gabaryo caanana way ugu duceeyeen annaguna waxaan leenahay aamiin dhambaal kale oo qurux badan toddobaadkanna waxa uu naga soo gaaray awoowe faarax shacbaan salaad waa tahay durba awoowa lagu yiri waa tahay faarax waa ku salaamaya ayeeyo waa tanaaba ka dare ayeeyo aamina xaaji ibraahim iyo awoowe bare maxamed ibraahim iyo ayeeyo caasho abshir cali iyo abti maxamed amiin faarax shacbaan iyo abti cabdiwahaab faarax shacbaan iyo abti shacbaan faarax shacbaan iyo abti aweys faarax shacbaan waa dhammaan ilmo faarax shacbaan waxaa kaloo ku jira abti abubakar faarax shacbaan iyo abti salmaan faarax shacbaan iyo habaryar faa'isa faarax shacbaan iyo habaryar aasiya faarax shacbaan iyo habaryar khadiijo faarax shacbaan dhambaalkan waa laga buuxaa waxaa kale oo ku jirta habaryar xamdi faarax shacbaan dhinaca kale waxaa kaloo ku jirta la yidhi eedo amuuna bare maxamed iyo sidoo kale eedo maryan bare maxamed eedo samiiro bare maxamed eedo sihaam bare maxamed iyo eedo saabriin bare maxamed iyo eedo sihaam bare maxamed iyo adeer waa adeer xasuuni bare maxamed iyo adeer khaalid bare maxamed dhammaan dadkani iyaga oo kala jooga baraawe muqdisho iyo afgooye waxay taaniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan aabe xuseen bare maxamed iyo hooyo shukri faarax shacbaan oo ay gabadhi ugu dhalatay magaalada muqdisho gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi amuuna xuseen bare maxamed amuuna mar haddii faaraxna awoowo u yahay aaminana ayay u tahay anna ayayaan noqonaya waa tahay marka amuuna xuseen bare maxamed waxaa nuura u leeyahay soo weyno waa noqotii korta ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin caasha anne waxaan leeyahay amuuna allaha ka dhigo gabar wanaagsan oo baari ah oo waxtarta dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda laakiin inta aadan caasha noo soo qabin heesta koowaad aan ka gaarsiiyo hambalyo dhalasho oo naga soo gaartay magaalada qadiimiga ah ee xadramuud ee dalka yemen waxaana diraya aaba macalim maxamuud samatar iyo hooyo xaliimo sheekh axmed iyo ilmo macalim maxamuud oo kale ah shamse macalin zamzam macalim xabiibe macalim nadiifo macalim ruqiye macalim farxiye macalim zaynab macalim sahre macalim nacimo macalim iyo shariifo macalim sacdiye macalim marya macalim cabdirasaaq macalim sayid cali macalim maxamed macalim saciid macalim cumar macalim iyo cabdulaahi macalim dhammaan reer macalim oo isku duuban waxa ay hambalyo dhalasho ay u dirayaan doctor xasan macalim maxamuud samatar oo ku magaca dheer doctor xasan albasri oo uu wiil ugu dhashay isbitaalka ibnu siina mukalle ee dalka yemen wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamuud alxamdulilah caasha waa magac cajiib ah oo igu cusub malaha waaba wiilka ugu horreeyay oo soomaaliya ah oo magacaas la siiyo maxamuud alxamdulilah waxaan leenahay wiilkaas yar u dhashay doctor xasan albasri allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta ugu horreysa ee toddobaadkan ee barnaamijka dhegeystayaashaan usoo qabanaynana waa heesta alkudhageedu yahay barkhaad weliba heesta nuurow khamiista ayaan dhegeystayaasha u ballanqaaday qadar yar ayaan kaga sii daynay idaacaddii galabnimo marka iyadoo dhammaystiran dhegeystayaasha markana ha ka bogtaan codadka faarax guuleed samatar iyo khadiijo maxamuud yuusuf balanjo
balligii danood furcosoba ka helaye ballaxardhaaney bilanti mahade sida tahay biciid balligii danood furcosoba ka helaye ballaxardhaaney bilanti mahade belegu waa adeega barkadu waa aniga belegu waa adeega barkadu waa aniga ballanku waa kii runtahay belegu waa adeega barkadu waa aniga belegu waa adeega barkadu waa aniga ballanku waa kii runtahay bureeqay wacadkee habeenay wabowjacay kuye hadaamqin mayayda ubelaye hadaamqin eeyadi bureeqay wacadkee habeenay wabowjacay kuye hadaamqin mayayda ubelaye hadaamqin berisamaaday helay buuriti daalood oo baarka geedaha ubaxa uu ku badan yahay bidhaanta u ege ilkoberisamaaday helay buuriti daalood oo baarka geedaha ubaxa uu ku badan yahay bidhaanta u ege waa adeega basarku waa aniga bileexdu waa adeega basarku waa aniga ballanku waa kii runtahay bileexdu waa adeega basarku waa aniga bileexdu waa adeega basarku waa aniga ballanku waa kii runtahay yeyadi bureeqay wacabkii habeenay wabogjacay kuye hadamqin mayayda ubelay hadamqin geeyadi bureeqay wacadkii habeenay wabog jacay kuye hadamqeen mayayda ubelaye hadamqeen
waa tahay dhambaaladii ayaan mar kale ku noqonaynaa dhambaalka dhinacaaga yaal nuura markana haddaad dhegeystayaasha usoo qabata waa tahay caasha heestaasi cajiibka ahayd ee aad inoo soo xusho waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay ka heleen haddii aan dib ugu laabanno dhambaaladii ay dhegeystayaasha inoo soo direen waxaan hayaa tahniyada aroos waxaana dadka diray ay kaliyihiin reer cabdi bare axmed iyo hooyadood faadumo xuseen daaley iyo caruurtooda oo kale ah maxamed cabdi barre cumar cabdi barre iyo mustafa cabdi barre musadaq cabdi barre iyo munasar cabdi barre amiire cabdi barre aniise cabdi barre iyo ruweyda axmed xuseen reer barre axmed oo kale ah adeer maxamed barre axmed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa oo kale ah cabdixakiim maxamed barre amiire maxamed barre iyo adeer cali barre axmed iyo xaaskiisa deeqe axmed jiisow iyo caruurtooda oo kale ah maxamed amiin cali barre iyo sihaam cali barre axmed cali barre saara cali barre iyo sundus cali barre sumayo cali barre dhammaan asxaabtani waxay hambaliyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan arooskii iyo aroosadda oo kale ah axmed cabdi barre axmed iyo nasteexa shire axmed oo labaiyo labaatankii bisha noofembar ku aqalgalay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaanu leenahay nasteexa iyo axmed allaha idinka dhiga kuwii isku waara oo ubad kheer qabana kala hela dhambaal qurux badan waxa uu naga soo gaaray eedo faadumo barre axmed iyo caruurteeda oo kale ah abuukar maxamed cismaan iyo dhammaan reer maxamed cismaan ayaana ku jirta amaala ku jirta anisa cumar dhammaantood waalmo maxamed cusmaan iyo sidoo kale leyle maxamed cusmaani iyo ilhaam maxamed cusmaan nuur maxamed cusmaan iyo eedo xaawo barre axmed iyo eedo iftiin barre axmed sidoo kale waxaa dhambaalka ku jirta ayeeyo madiine barow iyo sidoo kale abti maxamed xuseen cabdulle daaley iyo caruurtiisa iyo abti axmed xuseen cabdulle daaley iyo caruurtiisa iyo abti maxamuud xuseen cabdulle daaley iyo caruurtiisa habaryar luul xuseen cabdulle daaley iyo caruurteeda iyo habaryar maryan xuseen daaley iyo caruurteeda dhammaana dadkaasi iyagoo isku duuban meelo kala duwanna jooga waxay hambaliyo farxad la gaarsiinayaan lamaanaha iscalmaday ee kala ah axmed cabdi barre axmed iyo aroosada nasteexo shire axmed oo labaiy labaatankii bisha novembar ku aqalgalay magaalada muqdisho ducada waa xaggiina bay leeyihin waxaan leenahay arooskiina allaha ka dhiga midkii loo aayo ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin dhambaalkaasi la mid ah caasho waxa uu naga soo gaaray aabashire axmed jimcaale iyo hooyo saciido maxamuud jimcaale dhammaan reer shire axmed jimcaale abti abuukar wiifgeedi iyo abti muxidiin maxamuud jimcaale dhammaan reer axmed jimcaale raaxo maxamuud jimcaale iyo dhammaan reer maxamed joorje dhammaan reer cabdiqaadir joorje iyo dhammaan reer muxidiin joorje dhammaan reer daa'uud gacal waayahay waa lasoo koobay dhammaan reer cabdirasaaq axmed iyo dhammaan reer maxamuud axmed dhammaan reer ibraahim axmed dhammaan reer geedi cali ceynte iyo dhammaan dhammaan ayaa looga baxay waa dhambaal yaroo qurux badan oo dad badan ay ku jiraan balse lasoo koobay dadkaas oo dhan iyaga oo isku duuban waxa ay hambalyo farxad leh ay gaarsiinayaan lamaanaha iscalmaday ee kale ah axmed cabdi barre axmed iyo nasteexo shire axmed oo labaiy labaatankii bishan ku aqalgalay magaalada muqdisho waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qaban allah idinku arsaaqo aamiin hambalyo taas la mid ah waxaa diraya awoowe cabdiraxmaan yabarow iyo xaaskiisa saciido cali falaax iyo caruurtooda oo kale ah muqbil ilyas soomaaliya iyo cowthar oo dhammaan jooga gobolka virginia ee maraykanka iyagoo isku duuban waxay hambalyeynayaan axmed cabdi bare axmed iyo aroosada nasteexo shire axmed oo labaiy labaatankii bisha nofembar ku aqalgalay magaalada muqdisho ducada mar kale waxaa lihi waa xaggiina waa tahay allah ka dhiga arooskii loo aayo ubad kheyr qabana lagu kala helo wiili caano gabar iyo caano aamiin dhammaan intii isguursatay oo ay axmed iyo nasteexa ka mid yihiin caasha waxaan u soo qaban doonaa heestan ducada ah wada noolaada oo nabad kuwaara waxaa ku luuqaynaya fanaanka shay mira dhaca degeystayaal badan ay ka heleen haatana caasha waxaa noo baaqayaa dadka kale ah waayo faadumo axmed aadan iyo aaba macalin isaaq xasan cabdinaasir macalin iyo dahre macalin cabdulle cabdicasiis macalin cabdulle yunis macalin cabdulle iyo fardowse macalin cabdulle waxaa kaloo ku jira ibraahim macalin isaaq iyo maxamed macalin isaaq maxamed cabdinuur gataar iyo ibraahim shaahiyo dhammaan dadkaasi waxa ay tahaniyadda lasha ay hawada u marinayaan ruqiye macalin cabdille iyo cabdirasaaq macalin isaaq oo ay gabdho ugu dhalatay magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda bardaale gabadhaasi waxaa loo bixiyey ikhlaas ikhlaas waxaana leenahay ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin
anigana aamiin ayaan leeyahay dhambaalkana dadka diraya waxa ay kale yihiin ugu horreyn ayaa lagu soo bilaabay waxaan salaamaynaa shaqaalaha v o a gaar ahaan baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka salaamaha aslaan kadib aa la yidhi annaga oo kala ahee waxay kale yihiin abti cabdirasaaq maxamed cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa nuuro axmed diiriye axmed cabdirasaaq maxamed ilhaan cabdirasaaq maxamed amaal cabdirasaaq maxamed ikraam cabdirasaaq maxamed maxamed cabdirasaaq maxamed zahuur cabdirasaaq maxamed waa dhammaan ilmo cabdirasaaq maxamed ixsaam cabdirasaaq maxamed fartuun ayaa ku jirta maxamed warsame maamo cabdiyo ciise aadan sidoo kale waxaa diraya abti jaamac xasan faynuus iyo xaaskiisa farxiyo xasan gorad iyo caruurtooda cabdulaahi jaamac xasan iyo cabdiraxmaan jaamac xasan sucaad jaamac xasan maryan jaamac xasan maa'ida jaamac xasan dhammaan waxay yidhahdeen annagoo kala joognaa florence kentucky iyo sidoo kale barlington kentucky dalka maraykanka waxaan dhammaanteen hambalyo aroos u diraynaa bay yidhaahdeen cabdirasaaq cabdiraxmaan buulle biixi iyo najax yuusuf jaamac nuur oo arooskooda uu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya xilliguu dhacay lama soo sheegin hata haatee waxay leeyihiin wiil iyo caano gabar iyo caano ayaan leenahay lamaanahaasi ku aqalgalay magaalada nairobi annaguna waxaan leenahay aamiin heesta saddexaad ee barnaamijka dhegeystayaashaan usoo qabanaynana nuurow toddobaadkan oo heesta alkudhageedu yahay goofaartan goorma adigii dhegeystayaashaba idinku dambeysay codka fanaanka allah u naxariistay cabdisalaad aadan beer dilaacshe timaha la wada xidhay anuun gacanta kugu dhegin kolii uma furfuray arrimahan iswada galay timahan la wada xidhay anuun gacanta kugu dhegin kolii uma furfuray jacaylkuyo gablo iga cayaare magoo jacaylkuyo gablo iga cayaare gufaartankee xalay markaan gogosha kugu tegay ka eeday gooyaa kawaayay garabkayga ilma goboma iga tiri gufaartankii xalay markan gogosha kugu tebay ka eeday gooyaa kawaayay garabkayga ilma goboma iga tiri guraha habeenke gowraha hagaage anigoon go'naa sidan guri uga mahoyde cadceddo igubtii geed kama hadhsanay cadcedda oo igubtay geed kama hadhsanay gufaartankii xalay markan gogosha kugu tabay ka eegay gooyaa ka waayay garabkayga ilma gobooma iga tiri gufaartankii xalay markaan gogosha kugu tebay ka eegay gooyaa ka waayay garabkayga ilma gobooma iga tiri gabow kuguma daayo habal kuma gelay jacaylkama guuro gabow kuguma daayo uga kuma tiriyo abal kuma gelay goxashada jalleecada indhaha ku geliye cashada jaleecada indhaha ku geli ufaartankii xalay markan gobosha kugu tabay ka eegay gooyaa kawaayay garabkayga ilmaa gobo ma iga tiri gofaartankii xalay markan gogosha kugu tabay ka eegay gooyaa kawaayay garabkayga ilmaa gobo ma iga tiri
dhambaalka dhankeega ugu dambeeya caasha waxa uu naga soo gaaray hooyo cudda cali cabdi iyo mahadi cabdiraxmaan yacquub iyo caruurtiisa saciid cabdiraxmaan yacquub iyo zaynab cabdiraxmaan yacquub iyo caruurteeda mustafa cabdiraxmaan yacquub iyo caruurtiisa cabdirasaaq maxamuud shirwac iyo kayse maxamed ibraahim cabdirasaaq axmed dubbad khadar cawil cumar ibraahim maxamed aadan axmed maxamed cusmaan cabdirasaaq daahir khaliif maxamuud jaamac diriir iyo naasir yuusuf cabdi magan yaxye axmed cabdilaahi iyo cabdiwahaab cali muuse dhammaan waxay hambalyo kaliya laab ah ay gaarsiinayaan khadar cabdiraxmaan yacquub iyo raxme ibraahim yuusuf oo toddobadii bisha noofembar meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaan leenahay khadar iyo raxma arooskana soo dedejiya isku waara wiil iyo caano gabar iyo caano allah idinku arsaaqo aamiin waa hagaag dhambaalkanna markana gacantayda ku jira waxa uu naga soo gaaray hooyo ambiyo muuse guuleed iyo maxamed cabdiraxmaan buulle iyo reerkiisa iyo caruurtiisa fawsiye cabdiraxmaan buulle iyo caruurteeda fardowse cabdiraxmaan buulle iyo odaygeeda maxamed ayaan cabdiraxmaan buulle iyo caruurteeda axmed cabdiraxmaan buulle yaxye cabdiraxmaan buulle xamdi cali raabi iyo nasro cali raabi iyo faadimo sheekh barre barkhadle iyo cabdirashiid sheekh barre barkhadle waxay kala joogaan kenya turkiga angola soomaaliya iyo meelo kale waxaanay hambalyo aroos u dirayaan cabdirasaaq cabdiraxmaan buulle biixi iyo najax yuusuf jaamac nuur dhambaalkan aad buu usoo noqnoqda toddobaadkan waa tahay oo arooskoodu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya waxay leeyihiin isku waara ubad qeyr qabana kale hela annaguna waxaan leenahay aamiin
aamiin aamiin aamiin ayaan ana leeyahay caasha heesta ugu dambeysa ee aan barnaamijka kusoo xiri doono waa heesta la yaabka leh ee insha allah waxaa ku luqeynaya fanaaniinta cabdulqaadir cumar macalin jubba iyo qatra daahir cege heestaas ayaan ku soo xiraynaa guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo idinla socodsiinayeen nuur xasan nuur bukhaari aniga oo ah caasho ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
cuskada roob dalsan ceeriino weli degan cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha dhaqawada cusaybkii ciribka isa saari